العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal casharka intaanan bilaabin kallay hadal yar baan xalay ku kala tagnay waana casharkii ama xadiidkii keliahaa ee baabka aan xalayba kaba gallay sanadkiisii kallay sanadka qayb waan kaba hadlay oo afarta taabiciya israacay iyo taa sharaxna way kuba sugan tahay oo ladaa'ifta isnaadka ah weliba afar taabici maayo afar wada reer madiina culimo wada ahaa udaad wada noqday madiina waa umuuraha soo sheegnay waxaan laakiin waxbaa yar jira sanadka kaleyna dee mala dabacaad kala duwan iyo nusqooyin kala duwan waa la hayaa sharax iyo matna waa la wada hayaa laakiin wuxuu wuxuu yahay ina maan tilmaamin bal markaa markii aad soo eegteen ama wixii ahayseen muqaaranayseen ama wax horta ishkaal baan yidhi waa jiray ishkaal ma jira mise ma jiro waa su-aal taasi yar suga horta waay ishkaal waa jiraa ishkaal inuu jiro miyaad meeshii ishkaal ma jira mise ma jiro oo iga su-aal oo jira jamiil kutubta a haysataad marka eegteen ishkaalku ma barhkood buu ku sugan yahay mise uu ku wada sugan yahay ya inta eegteen ya matigii hadday noqoto sharaxii hadday noqoto ishkaalkii markaa arrinta waayi agaagu fadhiisada ishkaalkii baan u dhaadhacaynaa ishkaalku waa xaggee halku imanaya bal inta yar farta taagaysa meegaya inta farta taagaysa adaa ku weydiinaya
suhayl ibn xarbi oo ansaari wax ka warinay halkaasiboo an ayaan u qaatay aniguna saas oo nin u dhaxan yahay iyaa kale adiguna ya dee mar hore aynu soo aragnayba xadiidka nimanka inoogu horeysa adugu bal muhimku waa zahayr iya kale hay ya ayanabi way sheekh maxamed way way way bal waayo waxay isku raaceen meeshan halkan zuhayr ibnu xarbin inuu ishkaal ku jiro oo ay tahay zuhayr ibnu xarbin sheekhii muslim buu ahaaye halkan maxaa geliyey marka ayn ishkaalkiinu ma ayn zuhayr sheekha muslim buu ahaa waxaanan sii sheegnayba marka waa ninka labaad ee kitaabka ku sugan xaafid ibnu xajar taqriib wuxuu ku yidhaha kun xadiis in ka badan baa muslim ka wariyey axaadiisuna kun iyo laba boqol iyo siddeetan bay gaadhaysaa kitaabka ku sugan ee zuhayr ku jiraa sanadkooda waana sheekiisii marka ishkaalkiinu markaa arrintaa marka eegteen ma dee waxay ahayd inuu zuhayr halkan yimaado oo zuhayr ibnu xarbin sheekha sheekhiisaa lagu yaqaane markaa isagii ma noqonayo waa halkan uu ku suganyay maanta inuu sheekha sheekha muslim yahay unba mise wax kaloo taa tilmaamayaa waa jiraa bukhaari beli yarkaadi horta halkan aan dhaafido bukhaari a sax waxaa laga yaabaa bukaarano waay
kolkii ay iska wariyeen ibnu yunus iyo iyo iyo suhayr xaggaasu dad ayada sheekada muslim bay ahaayeen riwaayatulaqran way noqon kartaa taasi waay oo nin raawiyo riwaayatulaqran waa iska waaya isagii ba halkiisii inay buuran ay ay ma soo gaadhin zahir ibn xarbin marka wax taabici ma soo gaadhin miya cid taabiciyaba ma soo gaadhin miya way maxaad tidhi bukhaari ha ay ay sanadkan buu ku wariyey bukhaari hay hoosta ku qorya xaafid xajar ibn mucaawiya waa jamiil haddaba waxa aada u la yaab leh kutub waxaan haynoo dhan zahir ibn xarbi baa ku qoran sharaxa muslim dabacaadkiisa mutubta muslimee joogta waa arrin gariib ah in arrinku kaasun maaha qaadiciyad ikmaal muclimkiisa cibaarada baa taal xadathana zahir ibn xarbin waa qaadiciyaad kitaabkiisa weliba imakan in doctor la taxqiijiyey in muclimka maaziri isagu waxaa mushkilo ahaa cashar sanadkan aan aqriyayo oo kale oo hadaladiisii la qorayay ahayd oo markaa meela asaaniidda u ka hadlayaa qawluhu buu odhanayaa markaa sanadkii wixii ma yaallo haddii aan odhan lahaa ikmaal ikmaal oo ubi leeyahay walow matniga iyo sharuxa isku dhex jiraanoo afartan taabiciya uu soo qaaday laakiin matni dul socdo oo kitaab kalena uu dul socda mukamilu ikmaal alikmaal laba yidhaaho sunuusi leeyahay iyadna cibaaradu way taalay badankii mucaasiriinta ahaa intaan arkay kitaabka takmilatu fatxi lmulim weli u nool yaan filaya tai taqiyi cuthmani waa sheekh bakistania kitaab sharaxa muslima oo nin isna hindi ahaa ama dee intaana kala qaybsanin buu mala dhintay oo mathalan fatxulmulhim la yidhaaho oonu dhammayn buu isagu taam yeelay oo tatim uu ku leeyahay mujaladaadka dambe ah oo intan iyo ay kaba mid tahay sanadkiisiisan unbaaba taalay isaguna hadal kalena tacliiqna ma jirin minatulmuncim min ha minatulmuncim oo uu leeyahay sheekhan raxiiq ali isna waa dhintay raximahullah isagana walow xarb bayna qawseyn ay ahayd laakiin wax tacliiqi lama socono dee zahir ibn xarbi baa taale waa intaan u laabmay mid kaloo fatxulmuncim la yidhahdo nin doctooro isaguna mucaasiri leeyahay isagana walow marka hore mutuunta uu israaciyo laakiin hoosuu sanadka ku dhigtaa waana sharaxe waxa weeyaan isagana sanadku sidan inoo yaalo zahir ibn xarbi suyudi kitaabkiisaan u laabmay diibaaj oo kale dibaaj mooyi isa dhacday baabkii intuu dhigtay ayuu axaadiida dambe mooye xadiidkan hore ayaanu qorin sheekh abu isxaaq alxuweyni la yidhahh oo muxadisa oo jooga ayaana lahaa isaga taxqiiqiisa leh dee hadalma jirino waayo xadiidkan waxaad moodaaba kan kacab bin malikan kaba soo baxnayo kuwan dambe riwaayaadka dambe un baaba isku xidhnaa baabkiina dhigto intan baa kaba maqnayd oo baldiibaaj walow dee matni iska mujarada uniyo meel meel u suyuudi qabto oo kale bal markan sharaxyadii walaxmed dabcadkii kitaabka kuwii ugu dabdi fiicnaa ugu itqaan fiicnaa waa madbaca waxa weya dibaac alcaamira dabco boqol sanadood hortood waa madbaceeya ama boqol iyo laba sanadood bay noqonaysaa maanta istanbulna lagu madbaceeyo dad culimo oo waaweynay ay dabdinayeen oo saddex sanadood dhowr sanadood socdo markaa dawladdii cuhmaaniinta ay dabcinaysa waa dabcadka la yidhaha waa dabcada dee ugu diqo badan ugu marka la eego kitaabkeenan ugu itqaan badan waa dabcadaas tacliiqaadna way leedaho waana dabcadkii horeyn sooba gaadhnee daaldheere ahaye tacliiqaadkana dusha ku lahaa dabca adibac alcaamira ayaa lagu madbaceeyey rag badanna way ka shaqeyn dhowr sanood baa ay dabcadu socotay imakaa dib loo madbaceeyey iyadii baa dabcadii lagu celiyo weliba daaru manhaajtan jiddo ku taala ama judda aada kutubta u dabdisa u taxqiijisa taxqiiqeed ayaa imika madbacaysay oo si hore uun baladu khad cusub baa lagu madbaceeyona lakiin dabcadu waa ti iyadana cibaaradii zahir ibnu xarb way taalay dabcadan irshaadusari dul socoto iyadna qadiim waa dabcadii bulaaqa iyaguna waa dabcadkii hore kitaabkii dee dabdisnaa marka la eego kuweynu marka loo eego akhdaadeedu yarayn iyagana mala muddo sanadaba boqol sanadooda ku dhaw markaa irshaadu salita dulsa iyadna cibaaradu sanu bay taallo bal markaa waxaan leenahay khada maaha khada muslim kolleysan filayno waa khada qadiima laakiin sa muuqata ishkaalkan saa uu dhima bukhaari xadiidka waa la wadaagtay dhammaan dhexda uu ku wada sugaye laakiin nasaa iyo ibnu maaja iyo tirmidi oo kale xadiidkaa wariyeyna zuhayr dariiqiisa kumuu sugnayn qolooyin kale kaba wariyeen abu da-uud iyo bukhaari iyo muslim baa sidan ku wada wariyo haddaba abu da-uud iyo bukhaarina labadaba zuhayr unbaa yaala isagoo mudlaqa laakiin dee zuhayrku waa zuhayr ibn mucaawiya waa caashira ninkan zuhayr yaxya ibnu saciidna waa sikaaru taabiciin aslaan wax taabiciin uu soo gaadhay maba jirto atbaacu taabiciintii ayuu ahaa dadkii laba kulmay oo waxa weeyaan e taabici soomuu gaadhin saa daraaddeed atbaacu taabiciintii maaha waa atbaacu taabiciintii dadkii la kulmay dadkoodii ugu waaweynaa qal imaka bal waxaan idiin sheegaya markay waxyaalahaasi yimaadaan oo kale umuuraha lagu aadii dee shaki meesha yimaado bal labada shaksi baa laysu eegaa ee kala warinaya waktigii kani dhashay iyo waktigii kani dhintay oo kale hadduu yaxya ibnu saciid boqol iyo afar iyo afartankii hijirada taqriiban dhintay zuhayr boqol iyo lixdankii bay dhalashadiisu ahayd zuhayr ibnu xarbin ayay ahayd waaba tan isma soo gees kalena haddii xataa ay soo gaadhana waxaa la eegaa kutubtan khaasatan tahdiibulkamaalka iyo kuwa dhaadheer ee sheekha raawiga iyo talaamidiisa soo dhigta bal in sheekhyadiisii inuu nin kamidi taasi ka mid yahay ama yaxya oo kale talaamidiisii sayr ka mid ahay bal waxa weeye asal ahaan horta waa khada cad asal ahaan wixii oo dhanna waa iskuwa waafaqeen de arrinkuna mooyiisiga u bilaabmay iyo halkan uu ka bilaabmay iyo nisqooyinka uu kaba bilaabmay ma garanayno laakiin dee markay xataa dabcaadkii boqol sanood hortood ama nusqooyinkii oo dhan bal kutubtii kala dunayd ay san isku wada waafaqdo waa arrin yar adaga laftiga xarbin se waa khada weeye in kuwa zuhayr ibnu mucaawiya kollayna haddaad soo hesheen oo garateen ishkaalkii waa sax sheekh baa jiray jaamicaddulimaan ama jaamicatulimaan buu xadiidka ka dhigaayo dee imukaina inuu ka dhiga ee kollay nolol baan ku ogaa sheekh xasan xaydar baa laydhaa kollay isaga muslimna uu dhigayo jaamicadda oo waan u dhameeyo habeenaan kulanay gurigiisa laba habeeniyaa ku kulanay ka wada cashaynay kollay nin kalea noo dhexeeyo markaa jaamacadda dhiganaya maka dee kaba yimi oo kitaab uu leeyo nisatulalbaab la idhaaho halkan uu tirmidi yidhaha wafilbaadi asxaabu tiriye asxaab kala duwan ayuu halkii ku kala sugayay buu tiriyaa lix mujalladii baa lagu madbucay oo ninkii in badanba uba garaacay oo imaka halkaas ku degan ayaa waa dee kollay ishkaalkan aniga wuxuu ugu yimaada dee qabla cishriina caaman waa markii hore muslim adalayan halkan soo gaadhay kollay su-aala dad kale anuu gudbiyeyna uu kaba mid ahaayo barkood ay kasoo jawaabeen isagaan markaa meesha dee su-aalo awootay baabay hayd isaguna kolle dun muxadisa iyo tani kaba mid ahayd oonti ugu yidhi kitaabka waa dhameeyo umaantadabuin halkan umaan baraarugin ba dee arrintan jirtay lafdiga arrintan haynay waa marka umaan baraarugin oo taas oo dee sidii umaan kuba dhigo on ku aqri marka haddaba waxa weeya zuhayr ibnu xarbin ma dhici karto ee waa zuhayr ibnu mucaawiya ninka xadiidka warinaya saa xaafidba sheegay sharax iyo keyrkii ama tuxfatulsharaf iyo keyrkoodba dee amaama ma noqon kartaba zuhayr ibnu xarbi inuu halkan galo yaxya ibnu saciid hadduu yaxya alqataan ninku yahay sax bay ahaan layd tan waxaa looba laba baabu riaayat alaqraan sheekhe muslim uu leeyahna waan aragno isagoo waasida la-aan kaga wariya haddana waasida kaga wariya taasna waan aragnayba ismaaciil ibnu abi wayski habeenka dhaweyd aan haynay baaba kamid ahaa meel waasida kaga wariya meel waasida laanu kaga wariya waa jirtaa taas ishkaal may timaadeen waa yaxya ibnu saciid alansaari baa ah ninka xadiidka warinaya bal waana intii kole daa soo hesheen bal arrintii dee waa waxaan wada ogaanay weeye idinkuna kole daa fikirkiin iyo dadaalkiini lagu soo ogaaday waa shay fiican waxaan filaya wuxuu tilmaamaya un imika fahamka jaanibkaa loo leeyahy casharkii baan wadaynaa baabu fadli indaari min cunsiri waxyaalaha caynkan oo kale ah dusha waa lagu qortaayo ee wixii mulaaxadaa waa lagu qortaayo laakiin kitaabka dhexdiisa in lagu tasarufo maaha kitaabka in laga masaxo la taaban kara aya waa arrinkan qadiimkaa laakiin dee dusha sare oo kale ayaaba ah dee la odhan karaa ama fatxibaari kusugan ama qaari ama meel kale ha loo tiriyo ama dee yaxya oo kale ma soo gaadhinaya waxyaalahan laba idhaahe waa zuhayr ibnu caawiya ninka zuhayr ibnu xarbin ma laftiga xarbi unba ah khada uu kaba yimi xarbin intaas ayaa khada ka yimi haddii uu sa bukhaari oo kale abu daawuud oo kale zuhayr ibnu noo yahay hadal ma yimaadeen oo dee wuxu maamulayna waa zuhayr ibnu mucaawiya ee waa lafdigan xarbi ee markaas kallay naasik ka dhacday ruux naasikho hore kaba dhacday markii dambena cidi aanay u tanabuhin ee si un lagu wada madbaceeyo sharax iyo matiba si unuu kuma socday ishkaalka weyni laakiin waa kitaabkiiyo nusqooyinkiisii dabacaadkiisii waxaanu ku wada sugayo marna cidi aanay u tanabuhin oo dee laba sixin oo taas oo kale dabca kasoo muxaqaqiinaysa ba iskaga taal allahuma cid u tanabuhday wax arkay sheekhan dee sheekh maxamed cali aadam baxrulmuxiid oo dee cibaarada in nusooyga dee taas intaan arkay waa sharaaxdii maan eegin sheekhan kale ee isaguna mandiqadeena ah sheekh maxamed aamin kitaabkiisa waayo ajzaa unbaa combyuutar aan ku haystaaye isagoo dhan isagoo dee mutayasir yahay ninkii doonaya marka la eego waqfiya uu ku jiro ajzaadaas baan qaadan baabu fadli indaari lmucsi mucsiri ruuxii caydha ahaa ama mucsirka ahaa ee dayn laguba lahaa ka suga laga sugo fadliga uu leeyahu baabkiisi yahay xadaana axmed bn cabdillaahi bn yunusa xadaana zahir waa ninka eegayba sanadkii laakiin zahir ibnu xarbin halkan ma taalo waatan ibnu xarbin taasumaa ziyaadaynteeda iska dhacday ayuunbaa qaladkaasi ka yimi zahirki waa zahir ibnu mucaawiya waana axmed ibn cabdillahi waa kuwani قال xdثna منصور عن ربعي بن حراaش أن حdayفة xdثhm xudayفة ayaa xadaثahم u waramay kollay cidan u waramayaana ee waa ribci بن xraaش iyo cidii kale la joogtay keligii mu ahay qaala waxaanu yihi markaa xudayفة بن اليمان qaala رasuul الlahi صلى الlaه عليه وasلم rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi talaqat ilmalaaikatu malaaigtu way la kulantay oo ruuxa rajulinin waa malaaigtii dee kallay tawaliyeysayba qabla alarwaaxi yaamata ruuxa rajulinin naftii miman kaana qablakum dadkii idinka horreeyey ah waaba dee markii uu dhintay ruuxdiisii ay kaba baxday bay malaaigtii ruuxdii ay qaaday laba kulantay kollay bukhaari oo kale waxaa kuma sugnaa markii ruuxdiisa la qabtay ah faqaalo waxay yidhaaheen oo malaa'igtii baa waxay ku yidhaaheen ninkii acmalta miyaad samaysay min alkhayri khayrka xaggii shay-an shay min alkhayri khayr ka mida ama acmalta miyaad samaysay min alkhayri xaal uu ka mid yahay shay-an oo kallay dee min alkhayri waa shay-an tan baabay ama nacsi oo kale oo hayda markuu taqadimoa la xaaleyn karaa qaala wuxuu uhi laa may wax khayra ma samayn qaalo waxay idhaaheen tadaker bal xusuuso fikir oo wax khayrood samaysay intaad fikirto xusuuso bal wax khayra inaad samaysay qaala wuxuu yihi ninkii kuntu waxaan ahaa udaayinu nnaasa dadka mid kula mucaamalooda dayn dadkaan daynin jiray macnaa nin wax iibin jiray buu ahaa dadku amaah wax kaga iibin jiray oo dee saasaa dadka uu kula tacaamuli jiray macnaa ucaamilu nnaasa bidayni wey dadka waxaan kula mucaamaloonayay dayn oo say noqofa abiicu lahum binasiia amaah baan wax kagaba iibinayay fa aamuru dee marka waqtigii gaadho daynka lasoo gurayay fa amuru waxaan amrayay fityaanii dadkii ii shaqaynayay ee khilmaantayda ahaa laftii baa inoo dambeeya khilmaani fityaanna waa jamcu fatan fatanna laba jamac baa lagu jamciyaayoo dee fityatunna waa lagu jamciyaa inahum fityatun aamanuu birabbihim qur-aankaba waana jamcu qila kollay toban wax ka yar iyo taa waa jamcu qila fityaanna waa lagu jamciyaayo waa jamcu kasra waa markaa jamcu kasrahana waa fityaan jamcu qilihiisna waa fityatun labaduba waa jamcu fatan fatuna asalka hore dee waa ashaabu lxadath waa ninkaa dhalinyarada ah ee iyada taase laakiin marka ay tahay addoon loo isticmaalayo kii weynaa xataa ee alfata ama fataahu oo kale iyo fataatun oo dee ti masalan jaariyadii ama dee taa addoontaba ahayd xataa tii weyneed waa ay u isticmaalaan dadkii bal markaa addoommahayga ahaa ee u shaqaynayay ayaa waxaan amrayay an yundiruu inay kadib dhigaan almucsira ay ka sugaan kii mucsirkaa ruuxu haddii aanu waa kii aan markaa wixii lagu lahaa iska bixin karayn kaas weeye waa wixii lagu lahaa iskama bixin karayo kaa inay ka sugaan bal inta uu helayo oonay ku adkayn taas baan amrayay wayatajawazu yatajawazu iyo yatajaawazu waa isla mid un ay ka dhaafaan oo dee macnaa isna ay u sahlaan ay u fudaydiyaan weeye can ilmuusiri kii isagu wixii loo bixin karaya muusirka ahaa kaas saasaan yeeli jiray oo balla khayr aan la iman jiray kaas buu ahaa in sharaxana wuxuu halkan sheekhu leeyaha tajawus iyo atajaawus labaduba waxaa ujeeddadu ay tahay waa almusaamaxa waa musaahalo iyo fudaydin iyo si rifqi iyo dhimrini ku sugantoo loola tacaamulo xagga marka la eego marka wixii la weydiinaye laga qaadayo marka wixii bal maalan haddii nuqsaan yari ay jirto ninkii waaba iska bixin karayaayo waxay kaba dhibmaan ti oo lagu adkay oo laga aqbalo taasba weeye oo wayatajawazu can ilmusiri sharxay taasi noogu suganta xaafid ibnu xajarna cibaaradiisa waxayd fatx ydkl fi lafdi اtajawuzi alindaaru wاlwadiicatu waqabulu ma fiihi naqs yasiir waxyaalana way noo dambeeyaan indaarkii tajawuskiibuu kaba mid noqon sa kaas xataa kii dee isagoo loo yarkaadiyo muddadii loo yar dheereeyo kii musirkaana waa bay noqonaysa waxdayntii wixii ay bal hadday waxyar dhiman yihiin ama waxaan uu haysto ee dee isagii uu doonayay inuu wixii kuba qaanbaxo in aanay wax saas ee adigu wax ama ceeb leh ama ay wax nuqsaan le ayihiin oo laga aqbalo taas baa tajawuskii uu noqonayaa saasaan yeeli jiray qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qaala allahu caza wajalla ilaah baa malaa'igtii ku yidhi arrinku ee weli qiyaame lama gaadhin oo tani waa wax la odhan doono waa xaala si ata amrullahidan dee amarkii ilaahay waa iman doonaada laguma fasiray taas markoodu way yidhaaheen waxba laakiin sida lafdiga bukhaari oo kale iyo ruuxii waabatano markaa uu dhinto dabadeed ba qabrigii la geliyo ama loo naxariisanayo ama laga cadaabayo iyaduba waa nooc xisaabeed oo camalkiisii lagu xisaabayo marka waxaynu dee wax damboo dhici doono ugu fasirna ma jirto siay barhkood uguma fasireene waa arrin dhacday oo dee markii ruuxdiisii la qabtay waana kan camalkan dee uu kuba mutay in looguma naxariisteen qaala allahu caza wajal ilaahay tajawazu canhu dee kol hadduu taa laba iman jiray camal khuluqiisa uu dabiicadiisu ay taa ahayd isagana wixii uu ku gaboodfalay wixii isaga kaba dhacee adigu xaggaasba ahaa ama taqsiirkiiyo xaggiiyo acmaashiiyo wixii lagaba doonayay ka dhaafa inama aljaza min jinsi alcamal xadiidka duruqdiisuna way noo socon doontaa waaba kuwan bar kuwii ugu horreeya xadaثana caliy bnu xujri waisxaaq bnu ibrahima walafdu libni xujrin qaala xadaثna jrيr عan المغيرة cali بن xujrin iyo isxaaq بn ibrahim labaduba way wada warinayaan lafdiga ibn xujri baa leh waxay yidhaaheen buu sheeku ka cabiray xadaثna jrيir taasna macnaheedu waxa weeye caliي بn xujrinna xadaثna waa yihi isxaaq ibn ibrahimna xadaثna waa yihi in badanna waxaan soo arki jirnay isagoo xataa markay san oo kale ragga isaga isxaaq iyo rag kale u kulmaan isagoo odhanayayba isagu isxaaq wuxuu yihi akhbaranaa kuwii kalea xadaanaa yidhi waxaanan hore usoo sheegnay oo kale in caadada isxaaq ibnu ibraahim ay tahay akhbarana ay tahay ana caadi u ahayn isaga oo isaga aanay dee si inuu xadaanaa isticmaalo xaafid ibn xajar aada buu ugu soo celceliyaa taa fatxulbaari aada buu ugu soo celceliyaa weliba waxaa dhacdo kolkol marka bukhaari uu isxaaq keliya yidhaah waayo shan ninoo wada isxaaqiya la yidhaaho markuu dee ama haddaa isxaaq ibnu ibraahim kan keliyii maayo isxaaq ibnu ibraahim oo kale shaqadiisa tooskaa jirta ama dee waaba ilaa shan iyo way noqon marka isxaaq dee laakiin waxaan ujeedaa raggaa wax ka wariya maha aydu wey isxaaq ibnu mansuur isxaaqan iyo rag kaleba marka wax ka warin hadduu isxaaq keliya yidhaaho oo waa muhmel keebuu yahay baaba iskhilaaf iman karaa ma isxaaq ibnu ibraahimba ma isxaaqyadii kalea xaafid ibnu xajar kolkol xagga tamyiizka uu raggaa ku kala soocayo waxyaalaha uu adeegsado waxaa kaba mida hadduu isxaaqaasi xadahanaa fulaan yidhaaho inu idhaaho isxaaq ibnu ibraahim ma yidhaaho taas ma yidhaaho meelo qaarkood wuxuu kaba cabiraa laa yaqulu xadaanaa aslan ama albatata meelo qaarkoodna dee lafdigaa ma raaciyo bal markaa waxaan leenahay taas xaafidu way jirtaa in malaa kitaabkiisina waxbay nagaba soo gaadhan oo dee intii badnayd waa sii badnayde bal walow xaafid meelo saasa yidhaaho waxaan leenahay waa qaalib aad bay u badan tahay waana si lagu yaqaanay oo dee hortiibadee sida khadiib iyo jaamiciisa iyo waa kusoo naqliyaa laakiin ma aha daa'iman oo kol kol way ka dhacdaa inuu xadaana yidhaaho dee halkanba walow laftigii uu yihi saas haddana markay taasoo kalete uu kala sooci jire ee waa waxaan odhan karno imika isxaaqoo xadaanaa yidhi baan haynaa waxaana jirta bukhaari meelo kaba mida ama fatxulbaari meelo kaba mida oo bukhaari yihi masalan isxaaq xadaanaana ay ka dambayso oo haddana exaaf naftiisa isagoo aslan yihi kaba dhacday ma idhaaho isagoo le isxaaqani waa isxaaq ibnu ibraahim ama isxaaq ibnu rahawey taasna way dhacday kolley waa meelo i qoranba oo taasoo kolley aan ogahay na way jirtaayo bal markaa waxaan odhanaynaa waa haaliban waa ta u badan ee isaga taas bay caadadiisu tahay laakiin awqaadda qaarkeed dee xadaana waa odhan karaa waana kan imaka halkan ba daahirkeedu عن المغيرة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش مغيرة ومغيرة بن مقسم الضب ومثق سادسة كومضة متقن أها عند لأ نعيم بن أبي هند هو رأي أسو مري أبينا النعمان بن أشيب ليلها وأنا نتابعية hore adugu kitaabka mala meelo hore un aynu kuba soo marno dee inaguma badno waa yaryahay intaynu soo aragnaybe عن ربعي بن حراaش قال أنه قال ربع بن حراaش ba wuxuu yihi اجتمعa waxa kulmay oo حudayفة وأbو مسعوudi حudayفة بن اليمان iyo أbو مسعوud baa mجlis wada fadhiistay oo meel kuba kulmay فaqاla حudayفة حudayفة wuxuu yihi رaجuل nin ayaa laqiya رabه rabbigii la kulmay muu rafcin waa taa isagaa xadiidka warinayo waa kaa aynu soo maray riwaayadii qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm isagoo yihi riwaayad ka dambaysana way noo dambaysaa ee saxaabigan la joogayna waaba rafcin doonaa marka xadiidku walow lafdigan imaka marka hore uu ku bilaabmay mawquuf uu yahay waa xadiid marfuuca faqaala wuxuu yihi maa camilta markuu ilaahay la kulma yihi maxaad samaysay waa bacda mowti rajul maxaad samaysay qaala wuxuu hi maa camiltu min alkhayri maa camiltu maan samayn min alkhayri khayrka xaggii waxba kamaan samayn ilaa laakina anii anigu kuntu waxaan ahaa rajula nin daa maalin xoolo leh xoolo badan leh fa kuntu waxaan ahaa udaaribu bihi nnaasa dadka dee udaaribu mid dalbo oo bihi aybi dee waa maalkii annaasoo ujeeddada wuu la tacaamulayay waxbuu ka iibinayey waxbay ka iibsanayeen markaa dadkii dee dayn buu ku yeelanayay daynkii baana mudaalabadani ay tahay wixii uu kuba lahaa ee mucaamaladii dhex martay dee dayn ahaa ee kaba dhashay ayuu dadkii kaba dalbayey oo uu ka gudanayay fa kuntu waxaan aha markaa aqbalu mid aqbala almaysuura ay maa tayasara weeye wixii kolba sahlanaada ruux kasta wixii uu keenaan ka aqbalayo weeye kumaan adadkeynayn waa ruuxan wixii u sahlanaadaan kaba aqbalayay waa tajaawasu waanan dhaafayay oon can ilmacsuuri imaka mucsirkii maaha waa macsuur waa ma tacasara weeye maysuuriya maas wixii adkaada ruuxa ku cuslaada ma markaa aanu hayn ka dhinma ama wixii hadduu ceeba kaba yeesho waxa waan iska daynayo waan iskaba dhaafaya faqaala ilaahay baa wuxuu yihi tajaawazuu can cabdi addoonkayga dee khuluqaa fiican buu lahaa waxay noo dambaysa innaga kaa kaga xaq leh ka dhaafa oo wixii isagana tafriidkiisii waa kanoo khayr kaleba khayr intaasuu sheegtayba khayr kale ma samayn dee kollay iimaan waa jiray laakiin waa wixii kale khayr kale ma samayn ilah baa subxaana watacaala taa iyo ficilkiisa fiican ixsaankan dadka iyo mujaawazadan ayaa ilaahay kagaba dhaafay qaala abu mascuudin abu mascuud oo la fadhiyey xudayfa markuu xadiidka sheegayay baa wuxuu yihi haakada samictu rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam yaqul dee markii horena xudayfa yihi saas baan maqlay rasuulki ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh leh xalu ku qowlayo xadaثna mحamed بn الmuثنى qal xadaثna mحamed بn jacfari qal xadaثna شhucbat can cabdilmalik bn cumayr can rabciy bn xiraashi can xudayfata xadiidku waa xadiid ribci marka waa nin taabici oo mukhadrama rasuulka ilaahay soo gaadhay salawaat ullahi wasalaamu aleyh caabidna ahaa isagiyo niman ay walaalo ahaayeen can ribciyi bni xiraashin kollay bal umuuro dee la qariibsadana way leeyihiin oo kutubta siirooyinka kuba sugan oo dee siyarka oo kale yaa kaba helaysaan kutubta taarikhda an ujeeda iyo taraajibta can ribciyi bni xiraashin can xudayfata can inabiyi sala allahu calayhi wasalam ana rajula nin ayaa maata dhintay fadakhala aljannata jannadii ayuu galay faqiila lahu waxaa lagu yidhi dee ilaah baa u naxariisto maa kunta tacmalu maxaad samayn jirteed ku mudatayba jannadan aada gashay qaala wuxuu yidhi daahirku waa xodee markaas xadiidkiina waa xadiidkii marfuuca ahaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi markaa raawigii baa dee rasuulka ilaahay xadiidkiisii waye laakiin waa raawigii dee xadiidka inoo warinayay xudayfa suurtagal ama cid ka dabaysay faima dakara waim faima dakara waima dukira ana waa shaki un inuu isagu xusuustay oo uu sheegay wixii uu jannada ku galay iyo in laba xusuusiyey faqaala wuxuu yihi oo dee waa taa inoo dambaysaba dee horta waxaynu soo maray tadakar in laba yidhi bal xusuuso xusuuso xusuustii markii la xusuusiya wixii kaba fikiro wax khayrood samaysay ayaaba dee xusuustaa dambe uba timo waa taa tadkiirkeed faqaala wuxuu uhi inii anugu kuntu waxaana ubaayicu nnaasa dadka mid la mucaamaloodo wax ka iibiya ka iibsada fakuntu waxaana undiru almucsira undiru waan dibdhigi jiray oon ka sugi jiray almucsira ruuxa caydha ah een waxba haynan wixii iskaba bixin karayn waqti dambe kalaan siin jiray waa tajawasu waanan dhaafi jiray oon fudaydsan jiray oon saalan ama atajaawas atajaawas fi sikati waa naqdigii iyo lacagtii laba isticmaalaya aw fi naqdi waa shaki waana islaba mid sikana waxay yidhaahaanba waa dananiir wa daraahim waa lacagta weeye naasir baa kitaabkiisa nihaaye ku yidhaaha in dinaarka iyo dirhamka mid kastaba sika waa lagu magacaabaa sikada asalkeedna wuxuu ahayd waa bir naqshad lahayd oo dee naqshadan marka dee daraahinta iyo danaaniirta la samaynayo naqshadan lagu qori jiro waxaan lagu qoriye lagu naqshadaynayo bir xadiide ah oo ay ku samaysayd oo lagu naqshadeeyo dee markaa wixiina iyagoo kulul lagu dhufanayay halkaa naqshadu ay kaba raacaysay dirhamkii ama dinaarkii la samaynayay taas baa sikada la odhanayay waa xadiidadii sika oo sika lagu jamciye ayaa sik markaa dee dinaarkiina tii loo isticmaalaya ma noqdo tan iyada waxaan xadiidada naqshada ku loogu sameeyey dinaarka in lagu sameeyaaba loo sameeyey tibaa deete danaaniirtii iyo danaarintii iyo sika laguma magacaabay ee macnuhu waxa weeyaan lacagtii ay laba imanayee keenayeen hadday wax dhinmaan waa ka aqbalayeen bal awqaadda qaarkeed haddii dee lacagta ti bal matalan kolkol baa midna wasankeedu dhammaa midna wasankeeda waxyaala ay kuma sugnaayeen oo nuqsaan iyo waxyaalahaasi kuma jirtay wixii nuqsaan ah jaanibkaas waa ka aqbalayayo adugu kuma adkaynayne wixii kolba sahlanaade iyagoo fud aduu kaba aqbalayay ee kii u baahan in laga sugana uu kaba sugayay taas bay fakfira lahu waa loo dembi dhaafay faqaala abu mascuudin abu mascuud baa wuxuu yihi wa ana samictuhu min rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam aniguna rasuulkii ilaahay ayaan ka maqlay kaas labada saxaabiya xadiidka way noo wariyeen weli xadiidka duruqda way noo socotaa xadaثna abu saciidin اlashaju cabdullahi bnu saciid oo dee sheekhyadii muslim iyo bukhaari iyo inta kaleba u sheekh buha waa sheekyaday kuba kulmeen qaala xadaثna abu khalidin اlaxmaru sulayman ibnu xayaan can sacd bni طaariqin abu malik alashjaci iyagoo san abu khalid sacd ibnu طaariq isana ay u kala warinayaan horeyn usoo maray bal meelihii ugu horreeyey kitaabulimaan ba can sacd bni طaariqin waa abu malik alashjaci waana taabicin can rabciyi bni xiraashin can xudayfata markaa laba taabici baa sanadka xadiidka ku wada sugan sida dee ka horeba ribci bni xiraash waa nin hore oo dee waxaa laga yaabaa saxaabadii oo dee qaybo ay joogaan rag baaba laga yaabaa raggii yaryara inuu kaba weynaadee ayuu dhintay bo dee kollay taabici kalea kaba warinayay riwaayada cabdimalik bni cumayr nucaym ibni abi hindi mansuur marka intuba kale iyaguba taabiciintii bay ahayn kaba warinayo xadiidka sanadkiisa laba taabici way ku wada suganyihin ribci ibnu xiraash ninkaa caabidka ahaa mukhadramka ahaa warigii been ma sheegin baa la yidhi kollay rag ay walaala ahaayeen oo rabiic ibnu xiraash iyo adigu rag kalena dee waa umurotaan idin tilmaamaya eegta bal siyar oo kale tarjamadooda kollay waa nu israaciya qoys keliya hadday iskuba ahaayeen waxay soo naqliyaan waqtiyadii xajaaj tegay dee isagoo da oday weynoo soo gotay ahaa xajaaj tegay ciraaq markii uu xijaaj kaba tegay ciraaq uu tegay oo kale waqtiyadaasna waxaa dee socday oo hortiina socdo aada loo kar la kari la-aana aada u adkeyd nimankii khawaarijtaayo dee dhulal badanna haystay dhulkaasoo kolkol dee u dhawaatayba inay ciraaq laba wareegaan oo dee waxa weeyaan meelo kala duwanna dee kollay shawko weyn kuba lahaa nimankaa khawaarijta ahaa adigu azaariqadii khawaarijtii iyo walow waqtiyadaas uu tegayba iyadoo dagaalkii kollay uu weji yeeshay oo ninkii muhallam ibn abi sufro la odhanayey oo xaggaa dagaaladana aada ugu fiicnaa nin fiicannaba ahaa oo iyadoo raggii hore way u adkeysan waayeene uu sabray oo u sabro u sabro markaa u aada u riixay taasibay markaa dee waxaa jirtay bacsiyo dadka waa la qorayay oo dee dagaalka inay tagaan taas oo kale isagaa markii uu tegay buu intuu codayaadkii dadka waxyaalahoodii siiyey ayaa dadkii bacsiyada ku qornaay oo dhan ba uu yihi ruuxii de aan arko an isagoo bixin oo matalan taas oo kale dee waaba dilayay uu dilayay martaas arrinci baa la yidhi labadiisii waa kaasoo kale way soo noqdeenoo waa kaa labadiisii weligiina meed ma sheegino isaga ku yihi nabadaadi de arrintuna waa dil uun nabadaadi halkay joogaan ribci oo tu de tu yihi de adigu waxa yihi huma fi lbeyt aqalkay joogaan adugu markaasuu yihi beentaada ay runtaada daraaddeed ayaan iyagiina kuma saamaxno kama dhaafna adu bal waa kale waa dad aada u qiimo badnaa isagii walaalihiin can xudayfata qaala eg lafdigana laftigii mawquufahaan buu kuba yime laakiin dee marfuucnimadna xagga dambuu kaba raacaya waana taan soo marre waa xadiis marfuuca utiya allahu bicabdin ilaah waxaa loola yimi oo loo keenay oo lahor keenay addoon min cibaadihi addoomihiisa kaba mida aataahu llahu ilaahay siiyey maalan xoolo uu siiyey faqaala lahu wuxuu ku yihi maadaa camilta fi dunya bal adduunyada inta aad joogtay maxaad samaysay qaala daahirku waaba dee xudayfa inuu hadalka leeyahay walaa yaktumuuna allaha xadiian ilaahay waxba kama qarinayaan oo dee ma suurtogelayso dee dad baa wax laga qariyaa ilahay waxba lagama qarin karo ruux hataa hadduu islahaa wax qariyo wax sheegi waayo dee xubnihiisii baaba hadlaya oo ku markhaati furaya oo waana inoo dambaysaa kitaabka taasaaba inooguma imane ruuxii markuu yidhaaho waxba maan samayn oo kalea dee inta afkiisa la doobaaliyo wanaktimu calaa afwaahim watukalimuna aydihim t watashhadu arjulahum bal markaasoo ilahay waxba kama qarinayan hadday islaahaan qarino dee waaba kan xubnihiisii baaba sheegaye qaale wuxu uhi yaa rabbi rabbigayo aataytanii maalaka xoolahaagii baad isiisay fakuntu waxaana dee maalla waa kullu maa yutawama yutawamawal wayumlak waxaa la maalaystee xoolo lagaba dhigto markaa anwaacdii maalka o dhan baa soo gelaya way dhici kartaa kolkol inay dee qolo kastaaba wixii u badnayd un maalku idlaamdo barhkood geela un ay almaal kaba dhigi jireen kuwa matalan fardaa almaal kaba dhigi jireen ee waa dee wixii uba badnay waa wix alla wixii dee la milkeeyey maal lagaba dhiganaye fakuntu ubaayicu nnaas ninkan xoolaa iyo lacag buu lahaabeen dadku wax ka iibin jiray fakuntu ubaayicu nnaas dadkan la mucaamaloonayoo la mubaayacoonayo waxaan ka iibinayey dee waxna uu dayminayay wa kaana min khuluqi dabeecadeyda waxaa ka midayd aljawaasu dhaafid fakuntu waxaan atayasaru mid u fudaydiya u sahlo weeye oo atayasaru cala lmuusiri kii muusirka ahaa wax kumaan adkeyn jirin hadduu tay marka hore mudaalabada hadday tay ka qaadashada iyo iqtidaa iyo istiifaaga wixii uu hala ayuu kaba aqbalayo hadday wax ka dhidmaan iyo hadday wax ka nuqsaamaan iyo wixii waa iska daynayay oo waan u fudaydinaya isaga wa unduru lmucsiraka aan waxba haysanay caydha ana isaga waan ka sugayay faqaala allahu ilaahay baa wuxuu yihi ana axaqu bidaa minka ana anigaa xaqu ku xaqla oo kaaga awlaysan bidaa arrinkaa khulqaa jawaaska minka adiga anaa kaaga mudan tajaawazu can cabdi addoonkayga wixii uu geystay ee isaga dunuub ahaa wixii ka dhacay ee taqsiir iyo tafriid ahaa ka dhaafa faqaala cuqbat bnu caamirin iljuhaniyu wa abu mascuudin ilansaariyu haakada samicnaahu min fiil rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam markuu saa xudayfa isagona da daahirka lafdiga rafcinba uu yihi ayaa se inoo taalla labadan saxaabi baa waxay yidhaaheen saasaana rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh afkiisii kaba qaadnay taas bay yidhaaheen halkan imaka dambe inoo taale faqaala cuqbat bnu camir wa abu mascuud sheekhu ama imaamka nawowi raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay nusqooyinka muslim oo dhan san baa dhacday cuqbat bnu caamirin wa abu mascuud markaa waa laba nin saxaabi cuqbat bnu camir ijuhani waa saxaabi macruufa abu mascuud alansaari cuqbat bnu camrin baa isaga la yidhaha eg camrin iyo camir bay ku kala duwan yihin cuqbii way wadaagsanayaan waa ninka ansaareed oo markaa albedri laakiin wuxuu ka soo noqonaya dadkii xufaada ahaa ee xadiidkii raggii dee itqaaniyey xifdiyey duruqdiisa yaqaanay hada alxadiiث inama huwa maxfuud liabi mascuud min cuqbat bni camrin اlansaariyi albedriy waxdaw xadiidkan waxaa la ogyay inuu wariyo oo uu maxfuud dariiqiisa kaba yahay cuqbat bnu camrin abu mascuud اlansaari cuqbat bnu caamir riwaayo kuma laha bay leeyihin raggii xufaada nusqooyinkii nadsan baa dhacay marka waxay kaba dhigeen arrinku maaha muslim iyo xaggiisa wax kaba yimi waa nusqooyinkii muslimiin wahamka waxay leeyihin waa abu khaalid alaxmar sulaymaan ibnu xayaan baa wahamku xaggiisa jira isagaa arrintani ay kaba dhacday sababtuna waxa weeye dadkii kale eeg abu khaalid alaxmar oo xadiidka wuxuu ka warinayey sacd ibnu daariq abu malik alashjaci keligii kama warinayo dad kaleo kala duwan baa dee ay isku xer ahaayeenoo kaba wariyey waxaynu soo aragnay bal markaa nucaym ibnu abi hindi iyo cabdimalik ibnu cumayr iyo mansuur iyo rag kalena way jiraan dhammaantood maxay yidhaaheen aakhir alxadiid faqaala cuqbat bnu camrin abu mascuudin taas bay yidhaaheen ee may odrhan cuqbat bnu camrin marka halkan waxay leeyihiin saddex uu sheegayba muslim raggii dee abu abu khaalid la wadaagsaday waxaa kaloo rag kalena way jiraan saasay ahayd waxay leeyihin sawaabku wuxuu ahaa meeshan arrinku in la yidhaaho faqaala cuqbat bnu camrin aljuhanna meesha ay kaba baxdo wowdana la gooyo abu mascuudin alansaariyu saas oo wuxuu yihi cuqbat bnu camrin abu mascuud alansaari saasaan rasuulka ilah ka maqla waana sida markii hore inoo taalay qaala abu mascuudin isaga cuqbat bnu camrin hkda smعtu min fi rasuul الlah faqala abu mascuudi waana samictu min rasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslم labadaa riwaayaba waynu soo aragnay bal tan waxay leeyihiin sawaabku taa weeye ee cqbat bnu camir ragga xufaada riwaayo kuma laha wahamkuna waa xagga shishe waa ninkan taabiciga kaba warinaya ama abu khaalid اأحmar weeye weli xadiidku waa inoo socdaa kolley walow صaxaabi kala warinayo xdثna yaحyى بن yaحyى وabubكر بن abي شhaybةa وabو qrayb واسحاq بن ibrahيm وlفظ لyaحyى qala yaحyى أخbarana وqala الآkخaruna xadaثna abu mعaaوiyata inta kale xadaثna bay yidhaaheen yaحyى se أخbarana buu yihi عan الأcmaشhi عan shaقيqi عan abي masعuudi qaala e waa dariiq kale uu me kii hore wuxuu ahaa xudayfa warinayey waa kii abu mascuudna xagga dambuu ka raacayay imaka waaba dariiqii abu mascuud abu mascuud oo isagu keligii xadiidka inoo warinaya su-aal baan leeyahay shaqiiq waa ina iyo kunyadiisna maxay tahay haye ibnu wail bs kunyadiisa ayaa garanaya abu wail magaca bi markaa muxuu yihi shaqiiq haka noqonina de ha ibnu salama ha shaqiiq ibnu salama weeye kunyadna waa abu waail waxa weeyaan magaciisa waa nin taabici oo weyn mukhadram shaqiiq ibnu salama magaciisuna waa abu ma kunyadiisna abu waail can shaqiiqin can abi mascuudin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi xusiba rajulu nin baa la xisaabay miman kaana qablakum dadkii idinka idinka horeeyey ahaa falam yuujad lahu looma helin oo min alkhayri shay-un ay shay-un shay looma helin min alkhayri khayr kaba mida looma helin wax khayra oo u sameeyey maba jirtaalo looma helin qurdabi baa wuxuu idhahaa saaxib lmufhim in hada alcumuumu mukhasasun qadcan shay khayra macnaa aslan wax khayra haba yaraadeen looma helin baa hadalku yahay cumuumkani kollay taksiis baa ku jira buu leeyahay taasna shaki kuma jiro oo macnaha maxaa taksiisku yahay waa iimaankii waa loo helo waa ruux mu'mina iimaan waa jiray laakiin waa wixii aan iimaan ahayna khayrkii kale aha baa loo jeedaa maxay taa u leeyihiin lafdigu dee iimaan iyo kayrkiiba waa shamlin lahaaye ilaahay baa yihi in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duna dalika liman yashaa shirka cid lagama dhaafo ninkiina waa tan laga dhaafay wax ee uu jidno gelayo marka hadduu mushrik yahay dee lagama dhaafeen taas ee iimaankii ayaa meeshan mukhasas uu ku yaho waa wixii aan iimaan ahayn ee bal khayr kala ahaa ayaanu samayn taqsiirkaa weyn buu lahayo ama tafriidkaa ila lakina anahu isagu kaana waxaa yukhaalidu naasa dadka mid dhex gala dheeha kollay mukhaaladada waxaa looga jeedaa mukhaaladathm bitacaamuli macahum bilbeyc washira ma haddee inuu dhex joogo isagoon xidhiir kale dhex marhayne waa xaggii tacaamulkii mubaayacadii aynu soo marnay ama tabaayucii aynu soo marnay iyo in dadka wax ka iibin jiray yudaayinu naas oo dadka ayuu wuxuu kula dhex dee markaa waa ku dhex jiray dhex jirkiisaasna maxaabay ahayd inuu iyaga kula tacaamulayay iibin iyo waxiibsiba taas ba wa kaana muusira nin xoololana uu ahaa fa kaana ya'muru khilmaanahu halkaynu fityaanahu soo maray khilmaanahu addoomihiisii baa wuxuu ku odhanayey oo ama amrayay an yatajaawasuu can ilmucsiri ruuxa mucsirka ah inay ka dhaafaan oo ruuxii mucsirka ahaa inay ka dhaafaan taasoo dee ay markaa mucsirkii de ama wixii ha kaba daayeen waa dhaafin ha ka sugeen iyaduna kol haddaan wax xaqtigaa laga dalben waa nooc tajaawus qaala markaa rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi qaala allahu caza wajala markaa ilaah baa yihi naxnu axaqu bidalika minhu annagaa arrinkaa kaga xaq leh ee tajaawazu canhu ka dhaafo oo wixii dee isagana dembigiisii ahaa tafriidkiisii ahaa gabadfalkiisi aweyd kaba dhaafe naxariistaasuu mutay jannuu galay xadaanaa mansuur baabka waan israacinaya waayo waa de axaadiis keliya macnuna waa inoo cad yahay fawaaidooda yarun baaban sheega fawaaidda de xadiiska wax kamidun baaban tilmaami doonaa xadaanaa mansuur ibn abi muzaaximin waa maxamed ibn jacfar ibn ziyaadin qaala mansuurun xadaanaa ibrahim ibn sacdin can zuhriye waqaala ibnu jacfarin akhbaranaa ibrahim wahuwa ibnu sacdin cali ibn shihaabin waa laba sheekh oo muslim sheekh keliya wada leeyihin laakiin muslim waa ixtiyaadkiisa aada iyo aada u badnaa marka la eego oo de waa si de bukhaariya waa umuurihii kagaba horeeyo xataa alfaadii sheekhyadiisa iyadoo labada lafti ay isku macno yihiinba ayaa u ilaaliyo ayuu dee mid kasta laftigiisi si uu ahaa xataa fa iyo wow hadday ku kala duwan yihin waa soo dhiganayayba waa sheegayayba imanka labadan sheekhee muslim uu leeyahay labaduba ibraahim ibnu sacad bay kaba wariyeen mid muxuu yihi mansuur xadaanaa ibrahim ibnu sacdin can الzuhriyi eg taasuu yihi maxamed ibnu jacfarna muxuu yihi akhbaranaa ibrahimu isagu ibnu sacdi muu raacin waa kan wahuwa ibnu sacdin an halkii uu can الzuhriyi isagu yihi ka hore can ibni shihaabin laakiin waa dee arrin keliya can cubayd llahi bn cabd llahi bni cutbata can abi hurayrata cubayd llahina waa axad اfuqahaa sabca ana rasuul اlahi salى اllahu alayh wasalam qaala wuxuu hi kana rajulu yudaayin naasa nin baa dadkuu dayimin jiray amahmu wax ku siin jiray fakana yaqulu lifataahu kii khaadimkiisa ama faatahiisiibuu wuxuu ku odhanayay idaa atayta mucsiran haddaad isaga u timaadid oo dee aad markaa ruux caydhabon waxba haysan oo dee wixii adigoo doonayeen ad wixii aynu ku lahayn ka soo qaadid fatajaawaz canhu iska dhaaf waxba ha ku adkayn farax ka qaad laclallahi ilaahay wuxuu mudayaya tajaawazu cana inu inagana dunuubteena inagaba dhaafe falaqiya allaha ilaahay buu ruuxi laba kulmay shaksigii saas ahaa fatajaawaza canhu ilaahayna subxaanahu watacaala uu ka dhaafay oo dee isagoo waxa uu laba yimi wax lamida ku abaalmarinayo dee kolley inama aljaza min jaza camal cibaarada culimada fiicnayde dee umuuro kala duwan oo tani ay kaba mid tahay taas man nafasa can muminin nafasa allahu man de man faraja de wataa alfaadii kale man yasara calaa mucsirin yasarahu llahu waa kan ruuxa wixii uu la imanayey ayaa ilaahayna subxaana watacaala mid laba mid ah kula tacaamulaya xadaanii xarmalat bnu yaxya aniga raqan baa ii yaalla cusub markii hore kun iyo shan boqol iyo labiyo lixdan waa kitaabkii de waa marka la eega raqamkii marka axaadiistii mukararkii de aanay kuma jirin weyo saddex kun iyo xoogaana ama sodomeeyana oo ku dhamaanaya marka kitaabka markastaa la idhaaho labiyo lixdan baa kaa hore imaka abu hurayre iidel dariiqana waa dariiq xadiidkii abu hurayre une laakiin raqam kale oo kun iyo shan boqol iyo saddex iyo lixdanna ay qoran mooye imaka idinka idinu idin qoran yahay kolleyna waa nusqadayda khada eedaan leeyahay waayo raqamku waa ka dambe inuu ku qormayd ka dambe xadiis abu qataado xadiis cusuba amaa tani waa dariiqii xarmalo markay noqoto dariiqii xadiidka abu hurayre u weeye oo markaa isagu raqam cusub may ahayn waa tan kan dambe abu qataado xadiiskiisa markaa kiina raqam iima laha kana raqam buu ii leeyahay bal waxa weeye waa tan waana kale nusqadaydan filaya xadaثna xrmlة بن yaحyى qal aخbarana cabdالlahi بn whb qal aخbaranii yunus can ibn شhahab ana cubaydالlahi bn cabdالlahi bn cutbata xadaثahu cubaydالlahi bn cabdالlahi bn cutba ayaa u waramay ibn شhihab oo wuxuu ugu waramay anahu samica aba hurayrata yaqulu samictu rasuul الlahi slى الlah عalayh wasalam yaqulu bmilih waa xadiidkii makaan kala soo baxnay mid laba mid ah xadaثna abulhaysami khalid bn khidashi bn cajlana قال xdثna حmad بن زaيد عن أyوب عن yaحyى بن أbي kaثيir عan cabdاللahi بن أbي qtاadةa aن abا qtاadةa bal xadiidka waa inoo soo socdaa ninkan sheekha mslim inaynu hore usoo aragnay ma aha cawa inoogu horeysa dee cawana u dambeyn doonta meel dambena kuma dambeeyo horena uma inaan soo marin abulhaysan khalid ibn khidash ibn cajran almuhallami qolooyinka malawsalada almuhallam ibn abisufana waa loo nisbeeye laakiin waa mawaalidoodii maaha inuu dee silada ka mid ahaaye adugu bal waa mawaalidoodii waana nin dee kollay baqdad degay dabaqadii tobnaad ee ruwaadana ahba waxaana xaafid ibn xajar cibaaradiisii taqriib maxay ahayd saduuqun yukhdiu min alcaashira waa cibaaradiisii waa nin run badan ah aqlaad ama akhda awhaamna waa leeyahi macnaha waa khad ama khada uu sheegaya maha khada macsiyiya dembi waa xadiidka markuu warinayo ayaa awhaamna ay jirtaa kollay dee kasiiru khadaya kamuu cabirina waa yukhdiu walow ficil mudaaracu kama cabireen taas buu yihi xaafid saasaa dee cibaaradiisu ay tay kollay rag dhowroo daaraqubya ay kaba mid yihiin way tawsiiqiyaanoo ninkan way ka sarraysiyaanoo waa hiqa yidhaahaan ibnu sacad iyo ibnu qaamic iyo daaraqubya rag leh ayaa ninkan hiqanimadiisa idlaaqaba waa hiqa yidhahaan barhkood baa daciifiya ninkanoo waxay ku daciifiyaanna waxay leeyihiin xamaad ibnu zaydna waa ninka uu xadiidka ka warinaye axaadiisu isagu ka wariyoo dad kaloo ka warinaya aanay jirin amaana cidi kuba raacin ayaa jirtay leeyihin oo markaasay barhkood ku daciifiyeen walow dee la ogyahay asxaabtii xamaadin oo ahaa majliskiisa uu ku noqnoqon jiray taas la ogyahay barhkoodna sa khadiibya ay daafacaan ay leeyihiin axaadiisaa la sheegaya dadka kale agtooda ama riwaayaadkooda usul bay kuba leeda oo waxaan duruq kale uba helayna uu khadiib yidhaaho bal barhkood baa jaanibkaa ku daciifiya oo iskhilaafkan kale xafna wataa uu saduuqnimo u gaadhsiiyey cibaaradana waa axaadiisa ay sheegeene uu kaba wariyey xamaade raggii xufooda ahaa ee xertiisa aanay ku raacin ayay kaba dhigayaan dee waxa uu la gooni noqday halkan taas oo kale bal markaa waa taas oo kale muslimna waa ninka muslim waa ka wariyey muslimna horta xadiidkan unbuu kuba leeyahay lakiin xadiidku walow imaka xadiidkii dee raqamkii asalkaa uu yahay dariiq dambe oo ayuub lagaba wariyey oo dee bal masalan taasna way inoo dambaysaa dadkii dee kaba sii idqaanka badnaa ay warinayeen xadiidkan xadiid la midna kitaabka akhirkiisa iyadoo saxaabi kale oo abulyasar laydhaa uu warinayaana waa inoo dambeeyaayo iyadna qiso bal matalan tan imaka halkan inoomuu soo dhigane qiso halkan kuba sugan laba mida lakin waa xadiid dheer oo kitaabka akhirkiisa kuba iman doona abulyasar xadiidkiisa oo inooguba yimi ma jiraayo bal xadiidku markaa haddii xataa kalaam uu ku jiro raawigiisan ee barhkood waa kuwa tawsiiqiyey oo wata bal umuuraha la sheegtayna khadiib iyo way daafacaanba way kaba daafacaan arrin kalena xadiidka dee durug kale iyo wax kalan uba haynaan marka wuxuu yihi ana abaa qataadata cabdullahi bn abi qataada aabihii ka warinaya ana abaa qataadata abaya dalaba dalbay qariiman waa nin uu qaan ku lahaayo low isaga usugnaaday buu dee isagoo qaantii ka doonaya qariibku ruuxan saaxib adeynna qariib waa la yidhaha almadinna ka deynka lagu leeyay iminkana waa taas kii deynka lagu lahaana waa la yidhahaa haddaba qariiman lahu fatawaara canhu ninkiibaa wuxuu haystay muu jirin markaasaa malaayo waa ka dhuuntay uu ka qarsoomay uma wajadahu wuu helay axmed oo kaleo xadiidka wariyo dee kollay taas ayaa malaa markuu dee waa yimi gurigiisii buu yimi markaasuu meel kaba galay waa gurigii waa joogaa adugu iyadoy taas tahay baa inan yarow dhalay soo buxuu yihi markaa dee malaa markii arrintu noqotayna ma joogo ayaa kaa yar baa soo baxo abahameeyo etuu yihi waa kan oo wuxuu cunaya ama dee ama khasiira gurigu joogaa yakulu khasiira ama laftiiba dee arikadii hooyadaybu galayba ama sariirteeda markaasuu u dhawaaqo yihi war waan ogay halkaad ku jirtee bal soo baxo markaasu maxaa ku xambaaro u yihi de waa taas waxa mahayo ina taas oo kalena kale waana qiso abulyasar waa qisadii qabsatoo kale oo kitaabka akhirkiisa iyada inooguba sugan oo uu ruuxi bal matalan markuu taas oo kale ay kaba soo noqnoqotay uu yihi dee saxaabigaasaatoo inaan dee been kuu sheegano waa nacaya ama ballanqada aanan oofin ahayn saasoo iyadna waa qiso kitaabka akhirkiisana waa eegi doonta waa xadiis dheero waxyaalo kalena ay laba socdeen meelaha ugu dambeeya kitaabka kuba sugan zuhdiya raqaaq markaasaa deeta ninkii markaasuu soo baxay inaima dhuuman karae faqaala wuxuu hi inii mucsirun war waxba ma hayso caydh baana mucsir baan ahay faqaala wuxuu ihi allahi ilaah baan kugu dhaariye ma mucsir baa tao wixii iskama bixin karaysid waa qasam kollayna uu dhaarinayaa waxaanay kolley xuruftan qasamka dee xarafka asalka u waa xarafka ba'da xuruufulqasamkaas baa xuruftan xuruufulqasam la yidhaha asalka ah iyadaa yidhaahaan kolkol iyadoo maqan ayaa kolkolle iskaba jari karaayo oo iyadoo maqan bay dee ku camalfa ay geli kartaa ama dee wixii laakiin waxay leeyihin markaa inta badan haddii xuruftan dee xuruufulqasamkao iyadna xuruufuljar kaba mida la gooyo la gooyo inta badan ficilkaa la isticmaalayo markaa kelimadii ama halkii ismigii dee muqsamu bihiga ahaa u nas waa la nasbiyaayo kale laakiin maxaa dhacda saas oo kale ba'da marka loo gooyo ayay dhahaan waxaaba dee hadha iyadoo waana ba'da malaa wax u gaara in kelimadii ama ismigii dee ismigii ilaahay khaasatan waa taa gaar ahaan jirkiisii loo daayo markaasna in ay timaadaba hamsadan imaka dee kale oo la raaciyo dee xarafkan markaa madku uu yimaado isagu bedeltaa kaba yahay macnuu waa dhaarinoo ilaah baan kugu dhaariyey ama dee wallahi ma mucsir baa too qaala wuxuu ihi allahi tadna waa taas oo bilaahi ba dee ilaah baan ku dhaartee mucsir baan ahay qaala markaa wuxuu yihi fainii samictu axmedna waxaa kuma sugnaa inuu markaa ooyey xadiidkana sheegay markaasaa wuxuu uhi fainii samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalam yaquulu waxaan maqlay rasuulkii ilaahay oo ku qowlaya man sarahu ruuxa uu farax geliyo an yunjiyahu llahu in ilaahay badbaadiyo min kurabi yowmi اlqiyaamati maalinta qiyaamaha dhibaatooyinkeeda iyo shidooyinkooda uu kaba badbaadiyo ninkay farax gelinayso macnaha ninka jecel ee isagii ku farxaya in maalinta qiyaamaha dhibaatooyinka iyo shadaa-idaa waaweyn ee dee wax loo dhigaaba adduunyo aanay jirin in ilaahay kaba badbaadiyo falyunafis ha ka faydo oo tamdiidkii baabay noqon iyadoo ka sugi can mucsirin ruux mucsira muddadii ha u dheereeyo tanfiiska oo kale waa muddadii ha u dheereeyo wixii ha kaba sugo aw yadac canhu amase ha ka dejiyo ha kaba daayo iyada tanfiisku ee shay waajiba weeye oo ilaahay baa yidhi wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysaratin hadduu ruuxu mucsir yahay waxaa waajib ah in laga sugo ilaa inta uu xelayo in la xidho maaha in hadal xun lagu yidhaaho maaha in la laazimo maaha waa in laga sugo kol haddii mucsirnimadiisaasi ay dhab tahay laakiin iyadoo laga daayaa waa fadli waa sunne waana fadli waana badka sii ajriga badan oo waxay dhahaan inta badan dee markay waajib iyo sunna ay kulmaan waajibka fadli badan waajibka ajri badan meelay tiriyaan ay leeyihiin iyadoo waajib iyo sunno ay yihiin ayaa sunnuu ka ajri badan yahay waajibkii oo imaka halkan oo kale waxay leeyihin indaarkii waa shay waajiba wadcigii in laga daayaana waa shay sunnaah haddana fadligu halkuu ku jiraa waxaa sii ajri badan sunnahana dee wadcigaa ka ajri badan asa idhaha dee salaamta oo kale in bilowgeedu bilowgeeda asalaamu calaykum waraxmat ullahi ama bilowgeedaasi waa sunne laakiin radintii waa waajib oo kale dee ruuxana radinta waxaa kasoo saaray ka bilaabo waxay leeyihin bilowgaana ka fadli badan bilowga la bilaabayo ayaa radintii kaba fadli badan waa sunne iyo waajib haddana sunu fadli badan surooyin ay tiriyaan baa jira kolley surooyin kalena waaba dee la heli karaaye imaka aw yadac canhu amaa ka dejiyo marka labada xale weeye in laga sugo oo waajiba iyo in wa an tasadaquu khayrun lakum ilah baa yihi waa wadcigii in lagaba dejiyo bal dee xadiidna wuxuu kuba yimi ruuxa taa laba imanaya ee ruux mucsira ka sugaya ama kaba daynaya inuu ka mid yahay dadka maalinta qiyaamaha harhka carshigaba loogu hadhaynayo oo xadiidkii saxiixayn hadduu ahaa toddoba maalinta ilaahay harhkiisa waa harhka carshiga waa idaafe milkiya loogu hadhaynaya maalintaan har kala jirin ee axaadiid kalea jirta oo khisaal kale soo kordhisay xadiidkan oo saxiixa muslim xadiid kuma sugan baa jirta oo kaasoo ka waxaan la yimaadaa inuu isaguna kuwa kaba mid yahay dee kolley axaadiid kale way jirta xaafid markaa suyuudi oo kale iyo ibn markaa sakhawi iyo mualafaad bay leeyihin bal khisaasha ay ku tatabicoon arkaynu xaafid ibnu xajarna leeyahay laakiin horta dee xaafid ibnu xajar nadmiyaa jira markuu waxyaalaha tabciyey ilaa toddoba toddoba toddoba horta uu nadmiyo ayaa jira suyuudi tamwiir xawaaligiisa uu kuma soo naqla nadmiyo saasa oo intii axaadiisteedii bal soo arortay isagoo dee siay u kala quwo badnaayeenna u kala nadmiyey bal markaa taas وxdثnي abu طاhر qال أخبرna بن وهب qال أخبرnي جرير بن xازm عن أyuba بhda الاسناaد نaحوh baabkii uu inoo dhamaaday kolley axaadiثii waan soo aragnay ta inoogu sugan axaadiiثan waxa weeye indaar الmucsir ruuxii aan waxba haysanoo laga sugo deyntii ama deynta laga daayaa fadliga badan ay leedahay dayntaasi hadday daynkii oo dhan laga wada daayo ay tahay sad iyo hadday barhkii tahay sa halkii qisadii kacb ibnu maliki aynu kuma soo marray ibnu abi xadrad iyo ban laga daayay labadiba wadcigii buu noqon bacdigaas ha yaraado hase badnaado taa arrinta kale inoogu sugan almusaamaxa fi liqtidaar manaa debecsanaanta iyo musahalada ama dee dadkii oo loo fudaydiyo marka wax laga qaadanayo iyo oo kale marka wax la weydiisanayo laga dalbayo sida qaan lagu lahaayoo kale musaamaxada xaggaas iyadna fadliga ay leedahay ama ruuxan waxaa laga qaadanayaa ama wax laga dalbayaa muusir ha noqda ama mucsir waayo axaadiian way dee arrinkaasi u inoogu wada sugnaa waxaa kaloo inoogu sugan bu lehay an laa yuxtaqara shay min afcaali alkhayr ruuxu shay khayra oo afcaasha khayrkaa aanu yaraysan oo yaraysiu yarayay ugaba tegin waxaa dhici karta kii loogu naxariisanayay kaa inuu noqdo bal ninkan eeg camalkiisii dee acmaal kale maba lahayd laakiin shaygan khayrka ayuu laba yime ah ixsaankan dadka iyo indaarkoodii iyo musaamaxadan ama tajaawuskan kii baa ilaahay ugu naxariisay marka waxaaba dhici karta camal weynood filaysay inaanad ajrigaa kuba helina mid yaroo aada quursanaysay xagga ikhlaaska iyo baahida iyo waxyaalaha yimid daraaddeed ilaahayba kugu naxariisto markaa inaan laba fudaydsan taas oo kale waxaana u leeyahay waktigeenu maba jirta tawkiil cabid walibn lahum fi tasaruf ee imaka khilmaantiisii buu tan amrayay inay waxaa kuba dhaqaaqaan iyaguna tasaruf gaara may lahayne lakin de hadduu sayidkoodii uu wakiisho wixii ba idmo ay kuma tasarufayaan marka waxaanu dee tan dambenbu wuxuu u qaydayna maba garanaye tan dambuu kuba qaydayay hadalkaa yaree dambe waa cidda odranaysa taa hadalkan sidaa jaanibkaa u daliishanaysa sharcu man qablana sharcun lana dadkii inaga inaga horeeyey sharcigoodu sharci buu inoo yahay bal waxay tahay kolley masaladaasi waa masaladee kutubul usuul culimadu ay aada ugaba hadlaan adiladay iskuba khilaafsan yihinna ay kuba daraan markii afarta daliile hore ay dhameeyaan adiladay iskuba khilaafsan yihin sharcu man qablana marka waa daliil laakiin kolley t iyaga raajixa agtooda waxa weeyaan haddii waxaan sharcigeenu iqraarkiis iyo suguddii kuba yimaado iyada horta hadduu sharcigeenu naskigii ku yimaado dee sharci inooma aha laakiin sharcigeenii waa soo naqliyey waaba markaa sheegay muu radiyin naskhinimo jirto waa nooc iqraar taasoo kale sharci buu inoo noqonayaayo dee imakaba a'imadii xadiidkan soo wada saartay imaka inaga waxaa inoo yaalla baabu fadli indaari lmucsir xadiidkanna waa la dariishanaya ayimo kale bukhaari iyo dee tarjamaday usoo dhigteen rag kale way dhigteen nasaa-i iyo marka istidlaalka xadiidkii la daliishaday arrintuna ay ahayd dad inaga inaga horreeye waxyaalo la yimi taasi maxay tahay waa bukhaari iyo muslim iyo kayrkiiba aimadaasi inay ku tegayaan xadiidkiina way daliishadeene inuu dadka inaga inaga horreeyey kol haddaan wax radiyaya wax burinaya anuu sharcigeeni kuba iman sharcigoodu sharci noo yahay oo waxaa fiicnida ahaa ay wanaaggaa kuba heleen sharcigeeni kol haddii taqriirkan uu kuba yimi tan arrintan dee inagiina sharci buu inooba yahay jaanibkaas baa istidaalka keentay jaanibkaa baa keentay baab in loo dhigto xadiidkana lagu soo arooriy macnaha waa daliishii la daliishanayo oo markaa bal taasba weeye baabu taxriimi madli اlganiyi wasixati اlxawaalati waاstixbaabi qabuuliha idaa uxiila calaa mariyin ama mari'in adakani baabu taxriimi madli اlganiyi waa ruuxii qaniga ahaa meermeerintiisa ciddii deynka uu ku lahayd uu meermeeriyaa xaaraamnimadka ay xaaraamtahay buu baabkiisii yahay oo macnuhu madligu waxa weeyaan waa ruuxii wax lagu yeeshay waktigii dee laga sugayeyna uu gaadhay maaha waktigii ma gaadhay waa markii waktigii baa gaadhay wixiina waa lagu leeyahay wuu makansanayaa way u suurtogelaysaa inuu bixiyo oo ruuxii celceliya bixin waaya taas baa madligu yahay haddii waktigii aanu gaadhin dee waktigii waa laga sugaya haddaanu wixiiba haysan iyada markaasna dee waa ta aynu soo maray in laga sugaa inay waajib noqonayso haddii bal matsalan oo taas oo kale in laga sugaa ay markaa waajib noqonayso haddii uu dee bal markaa mucsir yahay markaa markuu makansanayo wixii inuu bixiye uu bixin waayo taas baa ruuxaas dee madliguu imanayaa ama lafdiga sunanta nasaa-iya kusugan layulwaajib saa halkan oo kale madlulqaniy waaye layigiiyo madligiibuu laamidiya markaasuu iga imanaya bal wa xaaraamnimadka taasi uu xaaraam yahay wasixat alxawaalati tana wareejin iyo xawaalo sixadeed anaa waa maxay tan ruux baa ruuxu deyn ku lahaa me deyn baaba lagu lahaa isagii markaa ruux kalu isaguna deyn ku leeyay baa jirta kii deynka ku lahaayee u yimi ee ka doonayay ayuu yihi hebel baan kuugu wareejiyey hebel kaba qaado ee kollay shuruud baad waa kan baab dhan oo baabulxawaal la idhaha kutubta fiqiga iyo dee axaadiista axkaamtuba ay dhigaan shuruud waxay leedihi halkaas iyo tafaasiisheeduna ay kuba sugantaho halkan imaka kuma tatabucayno ee umuuraha dee la eegaan waxa weeye dee labadii dayn inay isku mid yihiin oo xaggii qadarkii iyo xagga marka la eego waktiga oo kale ajashi iyo wixii ay iskuba mid noqdaan taas xadiidka tay noogu soo socotaana waa dee ruuxani in lagu wareejinaya markuu wixii ruux iskaba bixin karaya inuu yahay markaa taasba ay dee xawaalada sixadeedii ama dee amarkii la amriyo ruuxu inuu aqbalo ay imanaysaay oo kale bal taas bay tahay arrinkay sheegaana ruuxan muxiilka ah waa ka wareejinaya iyo muxtaalkan kan wareegaya dee deenkaysa u ku lahaa labadaba dee ridahooda waa la eegaa ama waa la shardiyaa laakiin kaa muxaalu calayhiga in lama shardiyo ogolaanshihiisa inuu ogolaado inuu ruuxan kale wixii siiyo ee kol hadday iyagii isla aqbalaan oo ruuxii ku wareego dee dimadiisiiba ruuxan way ka tegaysaa kaasay kuba wareegaysaa bal adigu kutubtada dee tafaasiil bay kuba leedahay baabkaa xawaaladu ee ama fiqiyada kala duwane taas sixadeeda inay ansaxayso waa bal way dee waa taa bal haddii dee bal umuuraha ay culimadu ictibaariyeenna la helo waistixbaabi qabuulihaa sunanimadka in la aqbalo aqbalkeeda sunanimadkii oo macnaha ruuxii haddii lagugu wareejiyo adoo ruux dayn kulaakii uu ku wareejiyo ruux kale kugu wareejiyo wax maanicoon kalena aanu jirin in la aqbala inay mustaxab tahay idaa uxiila calaa mariyin mariyin malaa asalku hamsu ahaa mariyin waana sida inoo iman doonta waana ruuxii muusirkaa ruuxii waxaan iska bixin karayay qanigaa ama muusirkaa wey macnaha waxaan buu iska bixin karaya haddii lagu wareejiyo in la aqbala ay sunno tahay kollay cibaaradan istixbaabna in laftiga xadiidka dee inooguma sugna amar baa inooguma sugan malaa waxa roonaydba isagoo idhaah waqabuuliha ilaa uxiila calaa mariyin taa la daayo hadhow sharaxa uun laga hadlo ma waajiba markaa qabuulku mise sunuu noqonaya taniyo laakiin waa jumhuur lculamaa iyo shaaficiyadu kaba mid tahay waxay qabeen oo inay istixbaab meeshii uu jiro oo kollay waa taas laftiga xadiidkan dee barhkood iyagu daahirkuun eegay oo iyagu yihi daahirka siduu keenayo may waaba waajib leh markaa ma xarooneydba malaa iyadoo laftiga istixbaabba sheekuu kaba saaro waqabuuliha idaa uxiila calaa mariyin umuurahaasi baa xadana yaxya bn yaxya qaala qara'tu calaa malikin can abi zinaadi can ilcraji can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam qaala madlul ganiyi ruuxa qaniga ah madligiis waa mancintii iyo wixii isagoo mancu muqadaai mastaxiqa ada-u weeye waa wixii la mutay inuu bixiyo korkiisa lagu mutay ou bixinba waayo ruuxii celceliyo ama siin waayo bixinba waayo taasi dulmun waa dulmi waayo kol haddii aanu mucsirahay kol haddii waxa waqtigiisi gaadhay wax lagu leeya ay tahay ay u suurto gelaysay inuu bixiyo hadduu bixin waayo taasi waa dulmi waa dulmi ee dulmiguna shay aan banaanayn oo xagga sharciga xaaraamka ah weeye way taasi waa dulmi horta waidaa utbic haddii la raaciyo axadukum axadkii la raaciyo lagu wareejiyo weeye markaa waa ixaaladii imaka halkan xawaaladii calaa mari-in waa ruux wixii haysta ama bixin karaya oo dee qaniya ama muusira weeyo wixiibuu iskaba bixin karaya waana mariina aniga tarj tarjamada ii taale asalku waa mariin baan idha malua falyatbac ha raaco oo isagii ha wareego haba raaco bal snadka horta aan iska dhameeyo xadana isaq bn xadaana isxaaq bn ibrahima qaala akbarana ciisa bnu yunusaxa waxadaana moxamed bn raafici qaala xadaana cabdrazaqi qaala cabdurazaq iyo ciisa waxay dhaheen jamiican xalayn iyagoo dhan xadaana macmaru can hamaam bni munabihin can abi hurayrata can nabiyi salى اllahu alayh wasalama bimilih waa xadiidkan imakaan kala soo baxnay kolley baabkuna waaba xadiidkan xadiidka markaa kollay laba jaanib buu kaba kooban yahay ta hore waa ruuxii qaniga ahaa madligiis mancintiisa wixii lagu lahaa uu bixin waayaa inay dulmi tahay dulmiguna xaaraam weeye taasi waa manduuqa xadiidka qaniguna waa ruuxii wixii karayay inuu iska bixiya baan yihi kaas baa qani ah mafhuumka xadiidku muxuu noqon ruuxu haddaanu qani ahayn eeg ruuxu qani ma aha macnaa wixii ma haysta weeye qanigu ma aha ee waa wixii imika ma haysto oo ma bixin karayo haddii dee isagii uu bixin waayo inay maba haysta eh taasi dulmina ma aha xaaraamna ma aha sababtu waa macduuro xadiidka mafhuumkiisay noqonaysa haddii uu ruuxu sidiisa qani u yahay laakiin markaa aanay u suurtogelayn wixii inuu bixiyo xoolihiisii baa meel kale yaalaan isna magaaladana buu jooga wixii baa laga dalbay xoolihiisii way kaba dheer yihiin marka caynkaas oo kalena ee walow uu nin qaniye iyo madligii yahay iyada tanna waa laga soo reebaya taa dulmi laguma tirinayo iyadina inay tamakunkiibaa jirin bal ruuxa caynkaasi ruu xoolihiisu meel kale yaalaan oo halkana joogan markaa waxba ku haysan waa tii xataa dee ibnu sabiilka uu noqonayo zakada la siinayaba zakadaba waa qaadanaya marka taasoo kalena walow uu qani lagu idlaaqayo haddana kol haddii wixii ay kaba dheeryihiin aanu si uu kusoo qaataa jirin iyada ciddee ama sii siinaysaane aanay jirin iyada taasna mancintiisu ama madligiisu ee bal markaa ma noqonayo imaka halka dulmiye qaniga waxaa looga jeedaa un maha qaninimo iyo xoolo badan nin leh almutamakinu min aladaa waa ruuxii makansanaya marka caynkaasa adaa xadiidku markaa muxuu inoo keenaya kole haddii la yidhi qaniga madligiisii waa dulmi anilna mafhuumkii haddaan u qani ahayn madligiisu dulmi ma aha wuxuu hadduu mucsir yahay haddii dee wixii laga shakisaya inuu waxqaranayo ee iyada taa bal dee dacwadiisii iyo eegidii iyo bal haddii dee waqtiyada qaarkood lajun ay usoo muuqdaan taasi waaba baab kaley noqonaysaa laakiin kol hadday caddahay inuu mucsiriyoon u haysan iyada xabsigiisii markaa ma banaanaanayo iyo mulaasamadiisii iyo dee bal in la yidhaha imaka dhig taasi ee in laga sugo fanadiratu ilaa maysara taas baa waajibku noqonayaayo bal taasi waa taa aynu horeba soo maray kole halkan masaluu dhiganaya ruux hadduu mumaadil yahay wixii waa haystaa waa bixin karaya haddana waa kan bixin waayey fasiq ma noqonayaa maalikiyadu kasoo noqonaya halkan inay leeyihin mar keliya hadday taasi kaba dhacdo fasiq buu ku noqday shahaadadiisa aan la aqbalin waa waktigii ruuxan shahaadadiisa la aqbalaya sharaf sare iyo ruux dee maqaam sare joogo shahaadadiisa la aqbali jiraye si dadka xuquuqdooda loo ilaaliyo xuduuddii loo ilaaliyo hadee ka isagu faasiqa ah iyo kuwa bal sharafti muru'ada aan lahayn iyo umuuraha caynkaasi aan shahaadada la aqbali jirin imaka dee dadka ka ugu faasiqsan baa dee shahaadadiisu ay socotaa la aqbalaayo bal dee mooyi imika in la daayo beri qaarkood kuwa kaaruun la taagan meelahaasina qaadiyada hortooda ruuxii yimaadao markhaati u noqonayo lacag qaadanaya de waa wax weyn oo dee foolxumo weyn oo kale ama taas iyo shay xaaraamana ciddii xataa ku sugtayna taasoo kaleba habay jirtee ee waxa weeye bal waxay leeyihin madligan faasiq buu ku noqonayo shahaadadiisii lama aqbalayo shaaficiyada agtooda kolley waxay shardiyaan in ay wixii dee mar keliyaan haddii dee wixii caado ay noqoto markaasay kaba dhigaan ee wax mar kaba dhacay ee horta bal mar labaad iyo mar saddexaad iyo inuu kaba dhaco ayay eegaan xadiid kalea jiro kaa sheegaya layul waajidi markaas dulmun yuxilu cirdahu cuquubatahu waxaa waajidkii waa kan qaniga ah kii bixin karayo layimuna oo madlige wuxuu banaynayaa cirdigiisa iyo ciqaabtiisa macnaa in la ciqaabo la xido la tacziiro taasi way banaynaysaa kol haduu waajid yahay in isagii in wax laga sheego cirdigiisii xataa isagii wax laga sheego nin saas oo nin saas aan waxba bixin nahaag adigu wax laladhaa taasna way banaynaysaa waa xadiid kale oo kolley xasan oo dee nasaa-i ay wariyeen ama qaybta labaad waa qaybtii waidaa utbica axadukum calaa mariyin falyatbac horta wuxuu sheeku leeyahay utbicana ta'da way reeban tahay manashadna hadda eeg ta dambana falyatbac weeyo ta'da waa la reebaya macnaha utbica dee ficilkaa rubaaciguu noqonaya atbacahu utbica iyadoo majhuul loo bineeyey un kan kalena tabica yatbacu marka iyada tanna falyatbac iyadna waa ficil sibaasi oon shada lahayn barkood ha kuma dabdiyeene laakiin ta iyado halkan raajixayan taa weyo macnaa labada laftiisaasaa dabdigu yahay si kale ayaan loo aqrin macnuhuna waa taasoo ruuxii dayn lahaa ruux kaloo muusire wixii loogu wareejiyey la yidhi hebel ka qaado wixiina ay iskuba mid yihiin taasoo kale ee kolley waa taa shuruuda iyo waxyaalaha dee aboobulxawaala ay culimadu kuba sheegaane inuu aqbalo weeye xagga aqbalkaasna jumhuurulculamaa waxay leeyihiin ee ruuxa waxani isagii xaqiisii ahayd ruux baanu wax ku lahaa hadduu yidha anuu ninkan kale ma garanayo waan iskaba diidayaay oo kale lama ilzaaminaye falyatbac amarkani waa istixbaab waa sunne oo markaa laazim ah waana tii sheekhu inoo soo dhigtay cibaaradaas oo kale bacd alculamaa baa kaba dhiga kollay daahiriyadu halkan u tiirinaya madhabu daawuudi daahiri laga yaaba xanaabilada iyo culimo kalena qowlkood bacda salafna qowlkood inay noqoto oo ah in lafdigan amarkan laba eego asalkiisa wujuubkaayo kol haddii wax kalo aanay jirin inuu ku wareega inay waajib tahay taasba ooye baabu taxriimi fadli kollay qaybtii hore ay naga yar qaatay casharku halkan inoo joogo habeenadan waa inaga yaryaraaday wallah subxana wa tacala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وكرمنا ولا نكرمنا